إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay haweeney dhallinyar nuujinaysay kana shaqaynaysay arrimaha caafimaadka waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay camaliyad istishhaadiya ah oo lagu hoobtay islamarkaana ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan idaacadda andalus oo ku hadasha afka shabaabul mujaahidiin ayaa beehisay dardaaranka naftii hurihii fuliyey camaliyaddii toddobaadkii tegay ka dhacday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada yakshiid ee magaalada muqdisho xukun xadu sino ah oo lagu fuliyey laba nin oo kufsaday gabadh ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gadow talyaaniga ayaa bilaabay qabqabashada mukhallasiinta dadka tahriibiya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay haweeney dhallinyar nuujinaysay kana shaqaynaysay arrimaha caafimaadka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya maleeshiyuu idaacada dilaasare maxamed abuukar jacfar oo ka mid a mooryaantii sagaashamaadkii soo caanbaxday islamarkaasina dowladda federaalk ka soo qabtay xilal kala duwan oo guddoomiyaal degmay ay ka mid yihiin iminkana xildhibaan loogu soo doortay magaalada dhuusamareeb ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen haweeney dhakhtarada oo ka shaqaynaysa isbitaal ku yaala magaalada muqdisho haweeneydan ayaa la sheegay inay ahayd hooyo haysata shan caruur ah kuwaasoo midka ugu yaro uu jiray saddex bilood uuna naaskeeda nuugayey haweeneyda oo isbitaalka ka soo baxday islamarkaasina u socota canugeeda yar si ay u soo nuujiso ayaa waxaa haleeshay rasaasta ay rideen ciidamada u daacadda ah xildhibaan maxamed abuukar jacfar sababta loo rida rasaasta haweeneydani ku dhacday waxay ahayd keliya in waddada loo furo ninkan asiga iyo dowladda uu ka tirsan yahaba ay ku caanbaxeen inay shacabka dilaan islamarkaasina waddooyinka uga tagaan ehelada tooreysa sacde cabdi yuusuf ayaa soo qaaday meydkeeda waxayna gelsheen farinjeer amaba qaboojiye iyaga oo sheegay in loo baahan yaha lasoo qabto dembiilayaasha dilkeeda ka dambeeyey aabaheed ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho asigoo aada u qiiraysan niman soo dhowaynaya xildhibaan jacfar khataatow taliyaha ciidankiisa oo tighnikaday wateen waddadoo xidhatay bay waxay ku fureen rasaas rasaastii gabadhayday haleeshay isbitaalkay ku jirtaa weli maydkeedii wax la soo qabtay boolisna nooma soo qaban hay-adiha amniga nooma soo qaban ciidamadii nimankii watayna nooma imaan sidoo kale sayga amaba ninka xaaska ayuu ahayd tooraysada la dilay ayaa waxa uu sheegayaa in meydkeeda waddada looga tegay wax nooga daba imaada ma lahan wax nagala xaajooda ma lahan waxna yidhi dhibkaas saas baan u geesanay waa la dilay markii lu dilaa looga dhaqaaqay annagaa soo qaadana meedkiisa waxaa la geeyey isbitaalka meesha ka shaqaynaysaa loogu soo celiyey within shan daqiiqa gudaheeda meesha ka baxday shaqada ugu baxdaa loogu soo celiyaa bridjka geliya eedomeeda waa dad la yaqaano mas-uuliyiina mana aysan u soo laaban mana aysan ka xaajoon mana aysan dhihin dhibkaana baa geysanaysaan bay wax u dhaceen hala raalli noqdo hala yeelo wax nooga daba imaada midna ma jirto haweenaydan ayaa dadka ay daaweyn jirtay waxaa ku jira askar ka tirsan dowladda federaalka ah laakiinse waxay ugu abaalgudday dowladdu in ay disho waxaan ka codsanaynaa in ay gabadhaas doktoradda ah maxau ahayd daryeelaysay ciidanka dowladda soomaaliya iyo shacabka ummadda soomaliya daryeelaysay ee u shaqaynaysa ummadda soomaliya u shaqaynaysay in maxau ahay cadaalad loo helo oo ay cadaalad u hesho oo hay-adaha amnigu mid hadday tahay mid gobol mid federaal intaba hadday tahay inay cadaalad u helaan oo ay keenaan nimankii dilay ayaan ka rabnaa isbitaalkay ka shaqaynaysaba u ahayd xiyuun weyn oo ka baxday cadaalad ayaan codsanaynaa ilaa haddana waxay noogu jirtaa farinjeerka isbitaalka digfeer mana aanaan aasan oo waxaan sugaynaa dad dhibanayaal oo waxaan ahay cadaalad sugaaya sida caadiga gaadiidku markay waddooyinka marayaan waxay yeeriyaan hoonka si waddada looga kala bayro laakiinse beddelkeeda dowladda federaalka ah saraakiisheedu iyo ciidamadeedu waxa ay furaan rasaas taas oo hoos loo ridayo si dadka qaar ay u dhintaan kadibna kuwa kale inta absadaan u kala cararaan oo waddadu ay markaasi ugu bannaanaato dad badan ayaa sanadihii lasoo dhaafay sidan ku dhintay mana jirin cid wax iska weydiisay iska daa in wax laga qabto kuwii dembiilayaasha ahaae
waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay camaliyad istishhaadiya ah oo lagu hubtay islamarkaana ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan labaatan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna way dhaawacmeen kadib camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan geesi ka tirsan guutada naftoodhorayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhex galay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo shaqaale ka tirsan maamulka hirshabeelle goobtaas oo u dhow xarunta maamulka waxaana lagu soo warramayaa in uu halkaa ka dhacay khasaare kala duwan dadka ku dhintay camaliyadda nafurnimada ah waxaa ka mid ah cabdirashiid sheekh cali oo ahaa gudoomiye xogeenkii maamulka gobolka hiiraan cabdiraxmaan kaynaan oo asna ahaa gudoomiye ku-xogeenkii arrimaha bulshada ee maamulka beledweyne aadan cabdi faarax kala dire oo asna ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle taliya ku-xogeenkii hore hay-adda sirdoonka magaalada beledweyne oo magaciisa lagu sheegay aboor iyo food cadde oo ahaa agaasime ka tirsan maamulka gobolka hiiraan sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay tobanaan kale oo ka tirsanaa xubnaha maamulka hirshabeelle waxaana ka mid a nin lagu magacaabo dabagaab oo ahaa gudoomiye ku-xogeenkii amniga ee magaalada beledweyne cabdiraxmaan diini oo asna ahaa gudoomiye ku-xogeenkii maaliyadda ee beledweyne qaraxan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xooggan ah ee waayahan ka dhaca magaalada beledweyne oo khasaare intaa la eg lagu gaarsiiyo maamulka hirshabeelle waxaana uu ku soo aadayaa iyadoo magaalada toddobaadyadii ugu dambeysay ay kusii qulqulayeen siyaasiyiin doonaya in ay ka qayb qaataan ama ay si dhow ula socdaan doorashada ka dhacaysa magaalada beledweyne idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaranka naftii huriyii fuliyey camaliyadii toddobaadkii tagay ka dhacday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa ka waramaya idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeennimadii xalay baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii naftoodurayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho camaliyaadkaas oo dhacay shan iyo tobankii bishan ayaa daahfur u ahaa weeraro ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhiggii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmooyinka yaakshiid iyo kaxda ee gobolka banaadir calinuur ibraahim oo ku magac dheer ducaysane waxa uu ahaa naftii hurihii daafuray weerarkii xasminta ahaa ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada booliiska ee degmada yaakshiid cali ayaa ahaa naftii hore saddex iyo labaatan jir ah kana dhashay beesha baadacadda gaar ahaan jufada afgaab waxa uuna halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa la jira soo haleelay sannadkii laba kun laba iyo tobanka ducaysana ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxa ku dhaliyey inuu galo camaliyadda nafurnimada ah isagoona jawaab u diray dadka ku celceliya in ragga naftoodurayaasha ah ay yihiin dad lasoo qalday inaan ilaahay waxaa waaye nafteyda aan ka gato waxaa waaye nafteyda inaan bixiyo oo janno aan ku raadsado hadafkayga waxaa waaye inuu ilaahay ilaahay inaan raalli geliyo dunuubtayda inuu ilaahay ku dhaafo waxaan ugu jawaabayaa gaalada iyo dadka munaafiqiinta ee dhahaya oo lasoo qalday dadka isqarxinaya hadalkaas inuu yahay hadal beena aniga anigoo caafimaad qabo maskaxdayda taam tahay cid qasabta ay jirin ayaa maanta waxaan doortay inaan gaalada waxa waaye alcamalada ishaadiya aan kaga aarsado aan u aaro walaalaha muslimiinta oo meel kasta lagu dhibaataynayo hadallada ay macnaha wareejinayaan culamaa usuu iyo nimankan murtadiintana oo la dhahaya nimankan waa lasoo qaldane inay tahay hadal beenna oo waxba kama jiraana cid isoo qasabtay male anigaa soo doortay waxaan rabaa naftayda inaan ilaahay subxana wata dhiigayga waxa waaye aan bixinayo aan rabaa inaan ilaahay ugu dhowaado waana shay minadiina cali ayaa waxa uu fariin u diray ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarrada ah ku jooga dalka fariinteyda ku aadan gaalada waxa weeyaan gaalay horta waxaan annaga aan u dagaalamayn waa kitaabka ilaahay idinkana waxaad u dagaalamaysaan wax ilaahay diinkiisa kasoo horjeedo bible iyo dastuur iyo balaayo iyo waxa in ilaahay raalli ka ahayn waxaana guulaysan doona insha allahu tacaala kitaabka iyo ehelkiisa idinku waad dulloobi doontaan adduunka intaad joogtaan waxa waaye qizi iyo hoog iyo halaag iyo qarax iyo nin mujaahida lafihiisa ayaad ku tashanaysaan aakhirana waxaad ku tashanaysaan jahannama horta waddankan dad muslimiina iskaleh gaal meel kale kore ka yimidna oo waxa waaye waddanka waxa waaye marti ku ahnay in uu sii joogo xaq uma lahan waxaa ka shaqayn doona insha allahu tacaala kitaabka ilaahay ayaa wadankan lagu xukumi doona mana xukumi doona ilaa nin muslima oo mujaahida oo waxa waaye ilaahay subxana watacala raaligelinaya marka insha allahu tacaala soomaaliya waxay idiin noqon doontaa quburihiina waadna ku halaagsami doontaan insha allahu tacaala sidoo kale waxa uu fariin u diray ciidamada soomaalida ah ee caratuurka u ah shisheeyaha kusoo duulay dalka dadka murtadiinta waxaan leeyahay oo dabadhilifyada ah oo gaalada u nacamlaynaya maanta fursad ayay haysataan waxaa waaye dadkiina in la dilo aad gaalada ugu kaalmaynaysaan ilaahay u tooba keena haddaad tooba keeni waysaan sooma ilaahay subxaana wa tacaala waxa waaye wuxuu noo fududeeyey annaga insha allah qaabkan waxa waaye idiin dili laheen ilaahay noo fududeeyey annaga waxaa waaye meel alle meeshaan isku aragnana wax naxariisana dhex taalla ma lahan waxaa waaye mid kasta oo murtadna ha ku seexdo hana kusoo tooso waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala annaga dhiiggiinna aan daadin ayaan rabnaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu siiyo janno iyo raalli ahashadiisa ilaahay haddaa u toobab keeni diidaan oo aad waxa waaye ilaahay amarkiisa soo ajiibi weysaanna waxa waxaad naga filinaysaan waa waa un risaas iyo qaraxyo iyo xidado faniinaya waa insha allahu tacaala dardaaranka cali oo dhinacyo badan taabanayay ayaa waxa uu markaan la hadlay dadka ka fadhiya halganka lagula jaro shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada oo maanta lagu qalday wadooyin waxawaaye aan ilaahay raalli ka ahayn oo aan rabin inay jihaadaan waxaan leeyahay horta dalkan waxawaaye gumaysigu ku jiraa gumaysigana waxaa lagu dulqaadi kara waxawaaye qorigaaga garabka aad gashato inaad waddan gaala a u cararto oo waxawaaye gaalkii waxawaaye adiga kula midka ah oo laasan jirka ah waddankaaga uu waxawaaye kuu soo dabamarayo waa wax khasaare ah oo waxawaaye ceeb iyo waxay kugu tahay khasaaro marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada oo gaaladan gumaysiga la dagaalama dhallinyarada muslimiinta waxaan leeyahay maanta waxaa socda siraac xaqi iyo baadil waxaa idilaga doonayaa walaalayaal inaad ilaahay waxawaaye diinkiisa qaybaha dambe ee kelimadiisa ayaa waxa uu dardaaran muhiim ah ugu jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fariintayda waxay tahay aan u dirayo dadka ragga mujaahidiinta aan jeclahay oo ilahay darsi aan jeclahay maanta waxaad ku dhegan tihiin waxawaaye dhimbil dab ah oo gacanta idigu jirto waaye dadka mujaahidiinta furmaha jooga waxaan leeyahay sabra adigoo la sabartama ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun haddii aad sabartaan oo cadowga aad la sabartaan ribaadka aad ku sabartaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu idiin gargaaraya waa liibaanaysaan jannadiisa wuu idiin naxariisanaya adduunya aakhiro marka waxaan leeyahay walaaliyaal sabra qof walba oo mujaahida oo waxawaaye ilaahay darsi u taagan adduunye iyo axwaal iyo waxawaaye ilaahay ha ka magangalo maanta waxawaaye gaalkan hadda jooga oo gumaystaha oo jooga oo gaalada ilaahay ka furatay way sabrayaan marka waxaa lagaa doonayaa insha allahu tacaala walaalkayga mujaahidka inaad sabarto oo cadowga aad la sabartanto weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho ee ku bilowday camaliyaadkii nafurnimada ahaa ayaa waxa ay bannaanka soo dhigeen sida ciidamada mujaahidiinta ay ugu xoogan yihiin magaalada muqdisho iyo dacfiga haysta hay-adaha sirdoonka dowladda federaalka kuwaasoo si weyn kaga xumaaday howlgalladaas xukun xadusina ah oo lagu fuliyey laba nin oo kufsaday gabadh ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayadii islaamiga ah ee gado maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ahaa xadudino oo ka dhacay deegaanka ilbeete wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa lagu fuliyey abu kuri mayow iyo liibaan aadan macalin cabdulaahi kuwaasi oo xoogay gabadha lagu magacaabo xabiibo cabdikariim maxkamadda ayaa xukuntay in labadaasi wiil lagu dhufto boqol jeedal wiilasha ayaa sidoo kale lagu xukumay maharulmathal qiimahees uu dhan yahay man shan milyan shilin soomaali maxkamadda waxay kale ku xukuntay wiilashaas man hal sana oo musaafiriin ah xukunkaasi oo ku sugnaaday qirashadooda ayaa loo cugsaday waxaa loo uskuday qowluhu tabaaraka wa tacaala fii suurati annuur aayadda labaad alzaaniyatu waazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biallaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin alxadiid can cibaadata ibni saamid radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jildu mi'atin wanafyu sana wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay xukumo ka mid ah xuduudda allah kadib markii la hirgeliyey shareecada islaamka waa mahadsan tahay abuu muslim warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga alfurqaan talyaaniga ayaa xabsiga dhigay nin ka soo jeeda dalka masar kaasoo lagu eedeeyey inuu tahriibiyey dad badan kuwaasoo qaarkood ku dhintay badda ninkan la xiray ayay booliisku sheegeen inuu ka dambeeyey safar halis ah kadib markii uu doon ku qaaday ugu yaraan laba boqol siddeetan iyo laba ruux oo ka yimid dalka liibiya kuwaasoo badankooda la irdarnaa qabowga ka jira xeebaha dhaca dalka talyaaniga bayaan ka soo baxay booliiska talyaaniga ayaa lagu sheegay in doonta dadkaas la saaray ay ahayd lix iyo toban mitir waxayna intaa ku dareen in toddoba ruux oo ka mid ah ay dhinteen waxayna ka soo jeedeen dadka dhintay ee waddanka bangaladesh eedaysanaha oo siddeed iyo soddon jir ah ayaa waxaa aqoonsaday dadkii badbaaday waxaana horey loogu xukumay dembiga tahriibiinta dad kale kaas oo dhacay sannadii labada kun koob iyo tobankii sida ay booliisku ku dhawaaqeen iyagoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin dad badan oo isku dayay inay ka gudbaan badda mediteraneanka halisna u geliyey naftooda si ay u gaaraan waddamada yurub ayaa ku geeriyooday xeebaha iyadoona kuwo kale ay u gacan galeen kooxaha loo yaqaano magafayaasha kuwaasoo si xun ula dhaqma dadka taariibayaasha ah in badan oo ka mida muuqaalada laga soo duuba dadka xabsiyadaas lagu tacdiibiya wax ka mid a dad soomaali ah oo heeladooda soomaaliya u soo cabanaya warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idaacadda islaamiga alfurqaan idinkaga imaanaya waa inaga inta